mascadda waa mahadsan tahay maanta waxay ahayd somaali day at the capital waa markii ugu horreysay oo dadka soomaalida ahi ay cabitaalka ay danahooda kaga hadlaan runtiina waxyaabaha hay-addeenna loo dhisaa waxay ahayd in arrimaha soomaalida guud ahaan wax laga qabto khaasatan arrinta state of minnesota oo ah cabitaalka oo ah meesha sharciga laga dejiyo ama lagu qaybsado mataqaana awoodaha dhaqaale marka dadka soomaalida midoobay oo runtii waxqabad u soo jeestay ayaanu mataqaanaa go-aan ku gaarnay inaanu maalinta capital dayga aanu qabanno waana wax joogto ah oo dadka ummadaha kale ay leeyihiin oo aysan soomaalidu hore u lahayn oo wax cusub hadda annagu aan samaynay maaha laakiin waa wax ummadaha ay lahaayeen oo aanan hore annagu aana u samayn jirin wa gartay marka maxaad samayseen marka maalintaa maxaa la samaynayaa oo meesha ka dhacay ma billa ma sanadla ma toddobaadla maxay tahay
horta waxa waa sanadla weeye annaga waa sanadkeenna koowaad ama maalintii koowaad oo sanadka oo aan barnaamijkan samayno waxaa la samaynayaa waa wakti lala xisaabtamo oo lala xisaabtamo dadka mas-uuliyiinta ah oo la istuso in aan soo jeedno oo aan xaquuqaha aan ku leenahay dalkan aanu xaqeenna xaq inaan u leenahay aan ismuujinno waxyaabaha aan samaynay waxaa ka mid ah inaan la kulannay boqolkiiba siddeetan dadkii mas-uuliyiintaha sida gobonarka lieutenant gobonarka senataradii sidoo kale mataqaanaa state representativekii ama xildhibaanadii stateka kuwaasoo runtii ku mashquulsanaa waktigii la qaybsanayey hilibka khayriin ama la qaybsanayay dhaqaalaha oo mataqana meesha lagu qaybsanayey marka waxay ummadda soomaaliyeed u soo jeesatay in ay xaqa ay ku leedahay stateka inay mataqaanaa runtii qaybta ay xaqa u leeyihiin in mataqaanaa ay qaybtooda helaan waxyaabaha marka adinku aada doonaysaan in aad dhaqaalo u heshaan ee wax laga qabto ee la idinku taageero aad ka doonayseen dowladda gobolka minnesota maxaad nooga sheegi karta
runtii wax badan baan ka doonaynaa laakiin waxaa sanadkan aan waktiga gelinaynay sababtoo ah waan cusubnahay runtiina dadkeena soomaaliyeed aad uma aanaan diyaarsanayn balaan hore aan samaynana ma jirin fursaddan waxaan ka faa'iidaysanay labada dimuqraadigu ay labada aqal qabsadeen iyo mataqaana gobonarkii marka hadda waxaa jira ilaa lix ilaa shan waxaa jira biil ooy dad soomaaliya leeyihiin annagu marka sanadkan laba shay baan ka faa'iidaynaa oo aan ka shaqaynaynaa number one biilasha ay dadka soomaalidu leeyihiin inaynu mataqaana awoodda saarno biilashaas waxaa ka mid a organization dumarka u shaqeeya oo saroo la yidhaahdo sidoo kale waxaa ka mid a museumka museumkii soomaalida howshiisa la waday dhalinyarada ka joog sidoo kale qolada b c a ga sidoo kale waxaa kaloo ku jiray uberiska dadka dhalinyarada uberka wada annagu sanadka marka biil gooniya nooma oo laakiin dadkaas kala duwanoo soomaalida u shaqeeya ayaa biilkaa waday inteena kale waxaan isugu tagnay inta aan wax kale ka gaari doonno inta hadda aan haysanno oo dadkeena soomaalidu diyaarsadeen inaan wada riixno annaguna aan muujinno awooddeenna in dadkan dhaqaalahan dadka soomaaliyeed inuu ku soo noqonayo annaguna aan runtii aan riixno oo aan taageerno